sidoo kale dhumcadeel meel ay dowlada ka jirto dhaliilo waa iska imaan karayaan dhaliiluhu hadday noqdaan mid qaran duminaya ama nidaam iyo maamul meel ka jira micno weyn kuma fadhiyaan waxaana aaminsannahay koonfur galbeed soomaaliya in dowlad ahaan iyo nidaam ahaan la yidhahdo waxaasaa idinka khallade iska toosiya waa qaadan karaysaa laakiin cid kastoo fargelin toosa ama dadban ku hayso jiritaanka iyo midnimada reer koonfur galbeed soomaaliya iyo ahaanshaha maamul ahaanshaha reer koonfur galbeed soomaaliya horena way u diideen reer koonfur galbeed soomaaliya haddana ma ogolaanayaan in la farafareeyo koonfur galbeed dalka kama soo bixin saddex gobol oo isu tegi waayo saddexda gobol odayaalay leeyihiin waxgaraday leeyihiin aqoon-yahanay leeyihiin marka xildhibaanadooda iyo wasiiradooda shir jiraadaad qabanay waa u wacay waxaad leedahay war waxaan dhibaato ah waxaan waa kuwa xuyiyey laakiin maya aniga waxaan rabaan waaye waa caytamaa waa cayb waxaan idinka codsanayaa hoteelada wax lagu kiraynaayo waxa xafladaha lagu dhigaayo dadkeenna haddaad aragtaan ama aad dul istaagtaan daraad anakayni wallaahi bilaahi tallaahi habeenkii islaamaha ma seexdaan caag labaatan lay biyo ku raadiyaan ilmaha dugsiga galaas biyo cabaan ma haystaan maxaan isu caynaa maxaan iska sheegi karnaa annaga saaxiibadeenna oo ka hadlay idaacadda lama qabno raallina kama nimi waxay ka dhawaajiyaan shariif xasan iyo annagu koonfur galbeed ahaan waa ballanay in madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya sanadkan ay tartamaan reer koonfur galbeed ahaanan ugu ballanay ballantii aan ku taaganahay sibiyaan nahay odayaashiisii u ballanqaadnay waaye ciddii bannaanka idaacadka hadleysoo sheegayso wuxuu sheegayaan ayagay u taallaa